bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo sideed iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii afraad ee ku saabsan waxyaabihii dhacay ghaswatu bani lmustaliq arrintan marka waxay ku saabsan tahay xadiidi lifki oo la wada yaqaano been abuurkii lagu been abuurtay umu lmu'miniina altaahira caaisha zawji zawji zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam been abuuradka ay ku sameeyeen wa fiiha xadiidu lifki baa la yidhaha xadiidkii been abuurka ama warkii been abuurka wa fii hadihi alghaswati duulimaadkan tana yaa kaanad waxaa ahaatay qisatu lifki sheekadii been abuurka wa mulakhasuhaa murtideeduna waxaa weeye ana caaishata caaisha radi allahu tacaala canha kaanad waxay ahayd qad kharaja bihaa tii uu la baxay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama macahu isagoo isaga la socoto fii hadihi alghaswati duulimaadkan biqurcatin ayayna ku heshay qorituur oo asaabata ay heshay rasuulka waxaa dhaqan u ahaan jirtay sala allahu calayhi wasalam markuu duulimaad aadayo xasaskiisa mid ka mid a ayaa raaci jirtay waxayna ku raaci jirtay waa loo qori tuuri jiray ti qorigeedu soo baxa raaci jirtay wa kaanad waxay ahayd tilka taasi caadatuhu dhaqankiisa ayay ahayd maca nisaa'ihi xaasaskiisa uu kula dhaqmo in loo qori tuuro uu tuu qori tuurkeedu u soo baxo ay raacdo cadaaladdu sidaas wey falamaa markii rajacuu ay kasoo laabteen min alghaswati duulimaadka nasaluu waxay degeen fii bacdi almanaasili meelihii lagu furanayay meel ka mid a waa meeshii lagu dhacay hadda fa kharajat waxaa baxday caaishatu caaisha ayaa lixaajatihaa danaheeda u baxday fa faqadat waxay lumisay oy weyday ciqdan kuul oo liukhtihaa walaasheed ay lahaydoo kaanad ahayd caaisha acaarataha mid kasoo ergisatay iyaahu kuusha kuul ay kasoo ergisatay walaasheed oo asma ah yaa ka luntay fa rajacad way laabatay taltamisuhu iyadoo oo raadinaysa kuushii fil mowdici meeshii iyadoo ka raadinaysa alladii meeshaasoo faqadathu kuusha ay ku lumisay ama ay ku weyday fiihi meesha fii waqtihaa waqtigeedii halkaasa iyadu aaday maxaa dhacay marka fa jaa-a waxaa yimid annafaru raggii kooxdii alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yarxaluuna kuwa rara hawdajaha hawdajkeeda hawdaj inagu ma naqaano wax lagu fasiro oo gaarana ma jiraan laakiin carabta ayaa lahaan jirtay oo waxa weeye guro maan aleyla hedhi karnaa guro guro awrta ayaa waxaa loo guraynaya qofka dumarka ah meel inta la dhiso oo alwaaxiya wax saasale korkana laga saaro shay haweenka lagu qaado ee hawdaj la yidhaahdo waa guradaas fa jaa-a waxaa yimid annafaru kooxdii baa timid alladii alladiina kooxdaasoo kaanuu ahayn yarxaluuna kuwa rara hawdajaha guradeeda fa dannuu waxay u maleeyeen haa caaisha fiihi hawdajka inay ku jirto fa xamaluu hawdaja hawdajkii ayay rareen walaa yunkiruuna ma aysan dareemin oo ma aynan qoonsanin khifatahu fudaydkiisa sababta maxaa jira liannaha caaisha radi allahu tacaala canha kaanat waxay ahayd markaas fatiyata sinni mid da-deedu ay aada u yar tahay oo lam yaqshaha laxmu hilibna uusan fuulin hilibkaasoo alladii kaana yudqiluha culaysin lahaa gabadh yar oon weli hilib lahayn oo markaa inay ku jirto iyo inaynan ku jirin hawdajkii isku mid buu ahaa nimankii wa aydan haddana fa ina nafara nimankii dhowr nin baa isla qaaday lamaa markii tasaacaduu ay iscaawiyeen calaa xamlil hawdaji hawdajka qaaditaankiisa dhowr nin marka isla qaaday lam yunkiruu khifatahu fudaydkiisa ma aysan dareemin mana qoonsanin walow kaana hadduu ahaan lahaa alladii xamalahu kii qaaday waaxidan mid hadduu ahaan lahaa aw ithnayni laba hadday ahaan lahaayeen lam yakhfa kama qarsoonaadeen calayhimaa iyaga alxaalu arrintu kama qarsoonaateeno waxay isdhihi lahaen war fududaa laakiin dhowr ninba oo xoog laa la booday maxay ka dareemayaan marka hawdajkeedii ama guradeedii la rar dadkiina tage inay ku jirtaan la moodi farajacad way soo noqotay caaishatu caaisha ilaa manaasilihim meeshii la deganaa ayay timid waqad asaabat alciqda iyada oo soo heshay kuushiina soo heshay fa idaa markaaba ay meeshii timid laysa kuma sugna bihi meeshii lagdeganaa daacin walaa mujiib juu iyo jaaq toona male saasaa laga wadaa juu iyo jaaq toona male laa daaciya waa ruux jooga male unbaa laga wadaa jaaqley male ruux jooga male waa meel laga guuray mid waxu yeedha oo hebelow yidhaahda iyo mid hooy yidhaahda saas weeye yacni sida daaci walaa mujiib marka innaga waxaan idhaahnaa meeshaas jaaqley ma joogin baa layidhi fa idaa isla kolkii ay timidba laysa muusan ahaanin bihi meeshii booskii ay ka ogay dadka daacin walaa mujiib jaaqley ma joogin caqli badnaydaa marka dadkii meelay aadaan garan mayso fa qacadad way fadhiisatay filmansili meeshii unba iska fadhiisatay kolley intay waayaan yay u imanayaan saasay jir way kuu imanayaan wadannat waxay u malaysay annahum dadkii sayafqiduunaha inay waayi doonaan oo fa yarjicuuna ay soo laabanayaan fii talabiha iyagoo iyada ay raadinayaan wallaahu allaneh haalibun calaa amrihi kii isagu ku adag weeye arrintiisa yudabbiru lamra arrimaha ayuu maamulayaa min fowqi carshihi buu ka maamuli kamaa yashaau siduu doono ayuuna u maamulayaa fa qalabatha waxaa ka adkaaday caynaaha labadeeda indhood fa naamat weyba iska seexatayba falam tastayqid ma aynan soo baraarugin oo ma soo toosin ilaa biqowli safwaan ninka la yidhaha ibn almucadal hadalkiisa maahane wax kale may kusoo toosin nin la yidhaahdo safwaan ibnu mucadal hadalkiisa ayay kusoo toostay oo dhahaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun leh zawjatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama maxaaskii nabiga meeshan cidlada a looga tegay oo hurda wa kaana safwaan wuxuu ahaa qad carasa kii seexday fii ukhrayaati aljeyshi ciidanka xaggiisa dambe ayuu seexday nin hurdo badan buu ahaa maxaa jira liannahu kaana wuxuu ahaa kathiira nowmi nin hurdo badan falamaa ra'aaha markuu arkay carafaha wuu gartay wa kaana wuxuu ahaa yaraaha kii arka qabla nusuuli lxijaabi intuusan xijaabku soo degin fastarjaca wuu inaa lilaahi yeystay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun baa istirjaaca laydhaha wa anaakha wuxuu fadhiisiyey ama tu'iyey raaxilatahu gaadiidkiisii fa qarabaha wuu u dhoweeyey gaadiidkii ilayha caaisha ayuu u dhoweeyey farakibataha markaasay kortay iyadu wamaa kallamaha lama hadlin kalimatan waaxida hal weedhna ma dhihin iska waran iyo suu xaalkaagu yahay midna ma dhihin walam tasmac kama maqlin minhu xaggiisa ila istirjaacahu inaa lilaahiisigiisa maahane wax kala maysan ka maqlin uma markaa kadib saara biha wuu la socday yaquuduhaa isagoo hogaaminaya isagu ritigii iyadaa fuushan isaguna wuu hogaaminayaa xataa qadima biha ilaa uu keeno waqad nasala aljeyshu isagu ciidankii degay fii naxri adahirati goor duhur ay tahay naxri dahira waa marka duhurka ay tahay oo qoraxdu ay cirka ku bartanto isagoo markaa meel la degay ayunbuu isagoo garh wada caaisho keenay haye falamaa markii ra-a uu arkay daalika arrintaa iyada ah caaisho oo la garanayo oon hawdaj ku jirin oo riti saaran oo ninkana ku garhwado markii la arkay takallama wuu hadlay kullun mid kasta oo minhum dadkii ka mid ihi bishaakilatihi qaabkiisii ayuu hadlay kii xumaan xumaantiisi u hadlay kii wanaagna wanaaggiisi u hadlay iyo wamaa yaliiqu bihi waxa maaragtay uu ku habboon yahay qofkaasi qofkii xumaan lagu yiqiinay xumaantiisiibuu ka hadlay wuxuu mudnaa wa wajada wuxuu helay alkhabiidu midkii qurunka ahaa ee caduwullaahi cadowga ilaahay ahaa ibnu umay ahaa wuxuu helay mutanafasan meel haddana uu ka neefsado meel uu ka neefsado fa tanafasa wuxuu neefsaday min korbi nifaaqi nifaaqa xumaantiisi walxasadi iyo xasadkii alladii kaasoo bayna duluucihi feedhihiisa ku jiray fa jacala wuxuu bilaabay yastaxkii inuu ka sheekeeyo uu jeclaado inuu ka sheekeeyo al ifka been abuurka wayasta wayastawshiihi uu xalladeeyo qurxuyo wax kusii dardaro wayastawshiihi uu xalladeeyo wayushiicahu uu faafiyo wayudiicahu uu maaragtay faafiyo waa isku mid labadan idaacaddu waxay si dheer tahay cod dheer baa waxaa lagu sheegaa ta kalena waa hoos hoos wayujmicuhu uu wararka mar ururiyo wayufariquhu uu kal faafiyo yani kala geeyo yani warkii uu kalba si yidhaahda micnihii wa kaana wuxuu ahaa ninkaas mujrimkiihi asxaabuhu asxaabtiisa waxay ahaayeen yataqarabuuna bihi kii u dhowaada ileyhi isaga war ay soo sheegaan yay ugu dhowaan jireen taasaan soo ogaanay ninkan sidaasuu ahaa wax saas falamaa markii qadimuu lmadiinata magaalada madiine ay soo galeen afaada wuxuu baahiyey uu faafiyey ahlul ifki dadkii been abuurka waxay ku faafiyeen filxadiidi sheekadii sheekadii bay meel walba geeyeen wa rasuulullaahi isagoo rasuulka ilaahina sala allahu calayhi wasalama saakitun uu aamusan yahay oo laa yatakalamu aan arrintaa ka hadlaynin uma markaa kadib istashaara asxaabahu rasuulku wuxuu la tashaday asxaabtiisii lama stalbatha alwaxyu tawiilan markii uu raagay waxyigii in badan arintaa iyada ah waxyigii kasoo qur-aankii kasoo degi lahaa iyo waxyigii arintaa xasmin lahaa waa raagay xikmad ilaahay ogyahay bay u raagay si intii mujrimiinta oo dhan ee gashay ay usoo baxdo wuxuu kala tashaday marka rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii firaaqiha inuu iska furo marka fa ashaara wuxuu kula teliyey calayhi rasuulka wuxuu kula teliyey caliy bnu abi aalib an yufaariqaha inuu iska furo oo wayaakhuda kayrahaa mid iyada aan hayn uu iska guursado laakiin talwiixan si sarbeeb ah ayuu ku yidhi laa tasriixan si badheedh ah uma dhihin taana ha la ogaado si talwiix ahoo sarbeeb ah ayuu yidhi haweenkan way iska badan yihiin wax saas wa ashaara calayhi usaama usaamo uu la tashaydana wuxuu kula taliyey iyo wakayruhu dad badan oo kale biimsaakiha inuu haysto ilaan wax la huba ma jireen waxan waa dacaayade wa allaa yaltafita rasuulka inuusan milicsanin ousan dan ka gelin ilaa kalaami alacdaa'i nimanka cadowga ah hadalkooda faqaama wuu istaagay rasuulku cala almimbari mimbarka ayuu maalin istaagay yastacdiru isagoo oo dhah yaa iiga cudurdaaraya min cabdilaahi bni ubay ninka la yidhaahdo cabdilaahi bni ubay oo xumaantaa igu sameeyey yaa iiga cudurdaaraya fa adhara wuxuu muujiyey usayd ibnu xudayr oo sayid al aws ah yaa wuxuu caddeey wuxuu muujiyey raqbatahu rabitaankiisii fii qatlihi inuu dilaba anaa dilay buu yidhi fa akhadad waxaa qabatay sacad ibnu cubaada ninka la yidhaahdo oo sayid alkhasraj ah wa hiya khasrajtaasina qabiilata ibnu ubay weeye alxamiyatu alqabaliya aano ama ficilo qabiil ayaa qabatay fa jaraa waxaa dhex maray beynahumaa dhexdooda kalaamun hadal ayaa dhex maray kalaamkaasoo tathaawara lahu alxayaani labadii jilib oo aws iyo khasraj ay isugu kaceenba waa laysku kacayba waa laysku buuqay fa khafadahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa dejiyey rasuulka ilaahay baa dejiyey fa khafadahum waxaa dejiyey oo hoosu dhigay buuqii iyo rabshadii iyo wixii kacayba rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam xataa sakatuu ilaa ay ka aamusaan xataa sakatuu ilaa ay ka aamusaan wa sakata wuuna aamusay intaasi waxaa weeyaan wixii ka socday magaalada caaisha haddaan u nimaadno ama caaisha falamaa rajacat markii ay kasoo laabatay khaswadan iyo iyo arrintan maridat way bukootay shahran bil ayay xanuunsanaysay wahiya iyadoo laa taclamu aan waxba ka ogeyn can xadiidi lifki sheekadan been abuurka ah shay-an aan waxba ka ogeyn si waa hase ahaatee annaha iyadu kaanat waxay ahayd laa tacrifu mid aan aqoonin oon garanaynin oo aan ka arkin baa laga wadaa annaha iyadu kaanad waxay ahayd laa tacrifu mid aan ka arkinin ka arkaynin min rasuulillaahi rasuulka ilaahi xaggiisa sala allahu caleyhi wasalama allutfa naxariistii alladii naxariistaasoo kaanad ahayd tacrifuhu mid ku taqaana xiina markii tashtaki ay xanuunsato markay xanuunsatay naxariistii badnayd ee rasuulka ay ka arki jirtay unbay weyday markan falamaa nahiqad markay ladnaatay saas weeye falamaa nahiqad markay ladnaatay oy xanuunkii kasoo ladnaatay kharajat way baxday habeen maca ummi mistax nin saxaabi aho la yidhaahdo mistax yay israaceen ila albaraazi leylan meelaha xaajada lagu soo guto habeenkii ayay rahaayeen maxaa jira markaa mas-uuliya maysan lahayn fa catharat waxaa turunturootay ummu mistax mistax hooyadiibaa fii mirdihaa maradeedii ayay ku turunturootay fa dacat calaa ibnaha wiilkeeda ayay habaartay wiilkeedii mistax hoogyay bay tidhi fastankarat arrintaa waxaa ka hor timid oo diiday daalika caaisha caaisha ayaa minha ka diiday oo tii maxaad saxaabiga wuxuuga sheegaysaa fastankarat waxaa diiday oo inkaartay oo ka hor timid daalika in la habaaro ninka la yidhaahdo mistax caaishatu caaisha yay minha hooyadii wiilka hooyadii warkaa ay tidhi ayay ku qoonsatay oo inkaartay oo daa ay tidhi waxba may ogan fa ahbaratha alkhabar warkii oo dhan bay u sheegtay la hogta ma ogid miya waxaasy waxaasy waxaasy waxaasaa jire intaa markay maqashay fa rajacat caaishatu caaisha way soo laabatay gurigeedii bay kusoo laabatay wasta'danat rasuula allahi rasuulka ilaahay ayay fasax ka qaadatay lita'tiya abaweyha si ay guriga aabbaheed iyo hooyadeed u tagto wa tastayqina ay usii hubsato alkhabara warkan uma haddana markaa kadib uma markaa kadib atathumaa way u tagtay atathumaa ama way u timid dheh aabbaheed iyo hooyadeed ayay u timid bacda alidni markii loo fasaxay uu rasuulku u fasaxay kadib xataa carafat ilaa ay ka ogaato jaliyat alamri arrinta xaqiiqadeeda ay ka ogaato iyo meesha wax marayaan fa jacalad waxay bilowday tabkii inay iska oydo fa bakad waxay ooyeysay leylatayni laba habeen wa yowman iyo maalin oo lam takun aysan ahayn taktaxilu mid ku indha kuulatay binoomin hurdo aan hurdo galow siinin saasaan inagu nidhaahna taktaxil ma nidhaah way ku indha kuulatay ma nidhaahn hurdo gaw ma siin baan nidhaah lam takun aysan ahayn taktaxilu binowmin mid hurdo gaw siisay walaa yarqacu uusan ka go-aynin lahaa iyada damcun ilina ama ilmana ayna ka go-ayno ilintu ay socoto un xataa intii dannat ay u malaysay anna albukaa'a oohintu faaliqun kabadaha beerkeeda inuu jeexi doono uu dilaacin doono wa jaa-a waxaa yimid rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama yuu fii daalika iyadoo xaaladaa ku sugan oo saa u ooyeysa ayaa rasuulka ayaa yimid fa tashahada wuu eshahaatay wa qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib yaa caaishatu caaishoy fa innahu sheekadu waxay tahay qad balaqanii waxaa isoo gaadhay cankii xaggaaga kadaa wa kadaa baa iga soo gaadhay waa wixii la faafinayay ee fa in kunti haddii aad tahay barii'atan mid maaragtay beri ka ah oon waxaad shuqul ku lahayn fa sa yubriiku yubri'iki llaahu ilaahay allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku soo beri yeeli doono taa shaki ma leh wa in kunti haddii aad tahay alamti bidembin mid dembi gashayna oo waxaan la sheegaya ay run yihiinna fastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso wa tuubii ilayhi ilaahay u tooba keen maxaa jira fa ina alcabda addoonku idactarafa haddii uu qirto bidembihi dembigiisa hadduu qarto uma taaba ilallaahi alla uu u toobad keeno taaba allaahu calayhi alla wuu ka toobad keenaay saa markuu yidhi baa wax jir waxiina idin markuu saa yidhi rasuulku qalasa waxaa go-ay damcuhaa ilinteedii ama ilmadii markaasa iga go-day buun wa qaalat waxay ku tidhi likullin mid kasta oo min abaweyhaa labadeed aabbaheed iyo hooyadeed ka mid a waxay ku tidhi an yujiiba inay u ajiibaan inay la hadlaan rasuulka u jawaabay tiri rasuulka idinkaa jooge rasuulku warkaasuu yidhi ha u jawaaba falam yadriyaa ma aysan garanin abubakar iyo caaisho hooyadeed maa yaquulaani waxay yidhaahdaan maxay dhahayaante fa qaalad waxay tidhi marka caaisho iyada hadashay wallaahi baan ku dhaartee bay tidhi laqad calimtum waxaad ogtihiin laqad calimtu waxaan ogaaday dheh wallaahi baan ku dhaartee laqad calimtu waxaan ogaaday hee laqad samictum inaad maqasheen haada alxadiida sheekadan xata istaqara ilaa uu kaga sugnaaday fii anfusikum naftiinna yuu ku sugnaaday oo waad rumaysateen wa sadaqtum bihi waanad rumaysateen haye maxay tahay marka fala in qultu lakum haddaan idinku idhaahdo innii barii'atun anigu beri baan waxa ka ahay haddaan idin idhaahdo wallaahuna alle yaclamu wuxuu ogyahay annii barii'atun inaan ahaye haddaan idin idhaahdo shuqulkuma lihi laa tusadlaa tusadiquunanii bidalika arrintaa igama rumaysanaysaan haddaan idin idhaaho arrintaas shuqul kuma li allana uu ogyahay inaanan shaqul kulahayn i rumaysan maysaan walain ictiraftu lakum biamrin arrin aanan shaqul kulahayn haddaan idiin qirtana arrintaasoo wallaahu alla yaclam uu ogyahay annii annii anigu minhu barii'atun inaan ahayna oonan shuqul kulahaynna la tusadiqunnii waad i rumaysanaysaan mar hadday saa tahay bay tidhi wallaahi baan ku dhaartay maa ajidu ma helayo lii aniga iyo walakum idinka maalan tusaale ilaa qowla abi yuusuf nebi yuusuf aabbihii hadalkiisii maahane fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waxaa ila gudboon sabir wanaagsan iyo inaan alla tala saarto waxaad iigu tilmaamaysaan uma markaa kadib waxaa jiri taxawadtu waan iska diyey wadajactu waanan iska jiibsaday wanasala alwaxyu waxyigiibaa soo degay saacatahu isla kolkiisiiba fa suriya can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxyiga markuu kusoo degaya wixii qaban jiray ayaa ka tegay uu dhididi jiray markaas wa huwa yadxaku isagoo rasuulku muusoonaya fa kaanad waxay ahayd awala kalimatin kelimad tii ugu horreysay oo takallama biha uu ka hadlo waxay ahayd yaa caaisha caaishoy ama allaahu qad bara'ak ilaahay wuu ku bari yeelay buui ayaan badanaa qur-aan qur-aanka allah la soo hadlaya xaaladeeda ka hadlaya ama allaahu qad bara'ak ilaahay wuu ku bari yeelay bay tii faqaalad waxay tidhi laha ummaha hooyadeed baa waxay tidhi quumii kac ilayhi rasuulka u kac oo u mahadnaq faqaalad waxay tidhi caaisha idlaalan bibaraa'ati saaxatiha iyada oo tusaysa inay inay beri tahay oo waxaan lagu saaxada waa un xeradeeda xere hadda ma lagama wadee yacnii inayn waxaan shuqul ku lahayn iyada oo muujinaysa waxay tidhi idlaalan tusin bibaraa'ati saaxat saaxatiha inay nadiif tahay ileen ilaahay baaba u markhaati furee wathiqatan kalsooni oo bimaxabati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna kalgacalkiisa ay ku kalsoon tahay baa waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laa aquumu ilayhi inaanan u kacaynin walaa axmudu ila allaaha alla maahan inaanan cid kale u mahad celinayn baa jiri waladii allihiasoo anzalahu llaahu waladii anzalahu llaahu alla uu soo dejiyey biqowl bishani alifki been abuurka arrintiisa huwa qowluhu tacaala suuratu nuur bay ka bilaabanaysaa aayado dheer oo ilaa toban oo isdaba socota oo ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum ka bilaabanaysa wa julida waxaa la karbaashay oo la jeedlay min ahli lifki dadkii ifkiga dhex galay waxaa la- waxaa la jeedlay saddex qof oo ah mistax ibnu athaa- athaatha xasaan ibnu thaabit xamna bintu jaxsh saddexdaas jullidu waxaa la jeedlay ama la karbaashay thamaaniina thamaaniina qofkiiba siddeetan jeedal ayaa lagu dhuftay walam yuxadda lama xadin alkhabiisu kii qurunka ahay cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool ahaa maca annahu isaga oo ra-su ahli lifki ifkiga dadkii been abuurka dadkiisa uu madax u ahaa waladii kiina uu ahaa tawallaa isagu maamulay kibrahu badankiisa waxaan dhanba ninkii maamulayay u ahaa sababta aan loo xadin maxay tahay waa ima liana alxuduuda xuduudda qofka marka la xadayo takhfiifun liahliha waxay u tahay fududayn iyo dembi dhaaf bay waxay u tahay dadkii la xaday kanna maxay fududay u tahay ba- cadaab baaba loo ballanqaaday isagoo noole Waq- wa kanna waqad wacadahu llaahu alla wuxuu ugu goodiyey bilcadaabi alcadiimi fi laakhira cadaab weyn in aakhiro la gelin doono kow taas waa mid wa imaa lilmaslaxa ama dan maslaxad allatii turika liajliha qatlahu looga tegay dilkiisa oo haddii haddana la dilo fitna iyo waxbaa ka dhalanaya la yidhi wahaakadaa sidaas yaa wa bacda shahrin bil kadib yaa aqshacat waxaa faydantay saxaabatu shaki shakiga daruurtiisii wal irtiyaabi iyo wareerkii iyo shakigii irtiyaab iyo shaki waa isku mid saxaabatu shaki shakiga daruurtiisii iyo wal irtiyaabi iyo shakiga walqalaqi iyo walwalkii walidiraabi iyo qaski iyo jahwareerkiiba can jawi lmadiinati magaalada madiina jawigeedii yaa ka faydmay waftadaxa waxaa ceeboobay haddana mar kale ra-su lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaabaa wuxuu ceeboobay iftidaaxan ceebow kaasoo lam yastatic uusan awoodin dib dambe an yarfaca ra-sahu inuu madaxa sare u qaado bacda dalika markaa kadib qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi wa jacala wuxuu wuxuu bilaabay ninkii bacda daalika markaa kadib idaa axdatha alxadatha hadday arrini dhacdo idaa axdatha hadduu ninkani keeno cabdulaahi ibnu ubay ibnu saloolihi alxadatha arrin un hadduu keeno kaana wuxuu aha qowmuhu qoladiisu hum iyagu aladiina kuwii yucaatibuunahu cambaareeya oo canaanta wa ya'khuduunahu qabta wa yucanifuunahu maaragtay ee- ee- ee cunfi kula isticmaalay iyo xoog xoog u adeegsada cunfigu sidaas weeye si xun u canaanta faqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam licumar baa wuxuu ku yidhi kayfa tara yaa cumar marka cumarow bal eeg saad u aragtaa amaa wallaahi baan ku dhaartay low qataltuhu haddaan dilo haddaan dili lahaa yowma maalintii qulta lii aadigu tidhi uqtulhu la arcadat waxaa hanqari lahayd waxaa onkodi lahayd waxaa gugci lahayd lahu isaga unufun sa- intaasoo san yaa intay cadhooto saa u wada gugci lahayd ama u onkodi lahayd walow amartuhaa dadka haddaan maanta amro alyowma maanta biqatlihina la qatalahu wuu dili lahaa qaala cumar baa wuxuu yidhi qad wallaahi baan ku dhaartay calimtu waxaan ogaaday la amru rasuulillaahi rasuulka ilaahay amarkiisa yaa acdamu weynaan badan barakatan xagga barakada iyo khayrka min amri amarkayga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam